Dowladan waxaa ka faa'iidaystay shan boqol iyo konton isugu jira rag iyo dumar taas oo muddo toban maalmood ah socotay xaafadaha Nasruddin iyo Al Ansaar ee degmada Saako. Dowladda waxaa dadka lagu siiyay wacyigelin badan iyo duruus diini ah. Gunaanadka dowladda waxay dadweynuhu ka warameen wixii ay ka faa'iideen dowladda toban beri ayay socotay maasha allah si fiican ayay noogu soo gabagabowday xaafadda al ansaar daruusyo kala duwan ayaan ku qaadanay maa hiya alhijratu alhijratu hiya alintiqaalu min baladi ashirki ilaa baladi alislaami wahiya waajibatun ilaa an taquuma asaaca maa huwa aljihaad aljihaadu huwa badlu ljuhdi waalwascu fii jihaadi alkufaari waalmurtadiina waalmunaafiqiina kam anwaacu aljihaadu aljihaadu nawcaani jihaadu alqalbi wa jihaadu addafci maa huwa aljihaadu aladii naxnu fiih الجهاد الذي نحن فيه هو جهاد الدفع ما هي الطهارة؟
الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة bulshada ku dhaqan degmada saako ayaa aada u soo dhoweeyey dowladani iyaga oo sheegay in ay wax badan ka faa'iideen